dadkeen qulqulaaw dalkoo kaleed unguuraaw dareeraw dhammaadow dugaagga aami dowli ambaahanay waldaneeyaw dowli ambaahan kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dhallinyarada soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa khatarta uu leeyahay tahriibka waxaana si wada jir ah usoo qaban qaabiyey xafiiska ergeyga gaarka ah madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan soo galootiga soo celinta muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta iyo akademiyada cilmiga dhaqanka iyo sugaanta ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ugu horeyn waxaa halkaasi lagu soo bandhigay qoraallo iyo warbixinno ka hadlaya dhibaatada uu leeyahay tahriibka xubno ka tirsan guddiga af soomaaliga ayaa waxa ay soo bandhigeen gabayo ka hadlaya dhibaatada uu leeyahay tahriibka iyo wacyigelin ku saabsan khatartiisa haddaan dowlad leenahay ma aad dibadgalowdeene dal shisheeye anigoo ku nool haddaad igu dul ooyeyso diirkiiyo jirkaygaa la guban adi daraadaaye u dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye mid la daadaheeyaad ahayd lala dalxiisaayee doqon dhoohan baa kuu gafaye xal degdega qaada iga daa ilmada deeqaluul waan damqanayaaye u dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye
heesta abwaantarash oo la yidhaahdo caanka ah waldanayaw dowli ambaahanaaye oo qaybo badan leh beed ka mid ah oo wuxuu kaga hadlay tahriibka wuxuu yidhi dadkeen qulqulaaw dalkoo kaleed unguuraaw dareeraw dhammaadow dugaagga aami dowli ambaahanaayi waldaneeyaw dowli ambaahan saasuu yidhi
dhaaya miyaan waxaan ka arkaa dhirta miyaan ka leexdaa dhallintii dalkayga iyo dhumucdiiyo barbaaray dhallaankan koraayow dibu socodka iga dhaaf dhaadashada dhulkaaga iyo dheeftiisa iga hoo dhulka hooyo waa hodon dhaayana ma aad lihid dheehashada tacliinta iyo dhaqan toosan iyo qaran dhoofkii ka doortow dhalanteedka iga daa dhiishan aleesha leh dhaamisada guryaha taal midna dhaanka suran tahay midna ay dhitada tahay iyo dhiinka ugubkaa dhaydiisu shuban tahay dhabta aan ka hadal leh saxaraa laguma dhamo baldhuulow cur ii noqo dhegow dhaayo ii noqo dheelay dhab ii noqo wax ka dhigan tilmaanta saxaruhuma dhoof baa dhuumashadu mallaynba guddoomiyaha akademiyada cilmiga iyo sugaanta ismaaciil yuusuf cismaan ayaa sheegay inay diyaar u tahay akademiyada in laga bilaabo wacyigelinta khatarta uu leeyahay tahriibka in bulshada laga wacyigeliyo dhibdhibaatada tahriibka iyo dhallinyaradan soomaaliyeed ee ku qulqulaysa badaha iyo beriga meel walba laga kaxaynayo arrintaasoo ah dhibaatooyin weyn ku keentay waalidiinta waalidiin badan ay ku baraarugeen markii hore dad mukhallisiin ah oo dadka u sheegaya in nolol tan ka wanaagsan ay taalo meelahaas laakiin khataraha ka dhalanaya la ogeyn waxaa ogtihiin ayaan dhaweyd arrintii mayooto markay dhacday oo maxkamad dadkii la soo saaray in dad badan ay ku baraarugeen iyadoo markii hore la ogaa libiya iyo mashaakilka jira laakiin tan maxkamad waxay gaartay in arrintii mayood ka dhacday maxkamad ee dadkii la soo saaro taa waxay keentay in dad badan hadda ay ku baraarugeen waayadii ugu dambeeyey waxaa la arkayay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku dhimanaya badaha iyo weliba saxaraha